إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadda wallaha qadaro aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah meydka gabaryo roose arxandarro ah loo dilay ayaa laga helay xaafad ka tirsan magaalada boosaaso ee gobolka bari askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa degmada matabaan ee gobolka hiiraan ku dilay mid ka mid a dadka rayidka ah ee halkaas ku dhaqan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose gaadiidleeda ka shaqaysa waddooyinka isku xira gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in askarta dowladda federaalk ay u geysteen dhac iyo jirdil waxaa xalay la weeraray saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ka samaysteen degmada afmadoow ee shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegtay deegaano hor leh oo ka tirsan gobollada waqooyi galbeed soomaaliya iyadoona howlgallo ay halkaas ka sameeyeen mujaahidiintu soo dhoweeyeen dadka deegaanka wilaayada mudug ayaa heshihiisa dhex dhigtay beelo walaalo ah oo dega gobolka mudug kuwaas uu khilaaf u dhaxeeyey robab mihiigaan ah oo khasaare hantiineed geystay ayaa ka da-ay deegaano hoostaga degmada aadan iyo baal ee gobolka shabeellaha dhexe u diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fitan meydka gabar yar oo si arxandarro ah loo dilay ayaa laga helay xaafad ka tirsan magaalada boosaaso ee gobolka bari warkaas iyo war kale oo ku aadan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo degmada matabaan ee gobolka hiiraan ku dilay mid ka mid a dadka deegaanka rayidka ee halkaas ku dhaqan waxaa ka waramaya maxamed cali aadan
maalintii shalay gabar yaroo si arxandarro ah loo dilay ayaa meydkeeda laga helay xaafad ka tirsan magaalada boosaaso ee gobolka bari gabadha yar ayaa waxaa wejigeeda ka muuqday dhaawacyo daran oo loo geystay taasoo keentay in xitaa wejigeeda la aqoonsan waayo meydka gabadha yar ayaa waxaa la geeyey isbitaal ku yaalla magaalada boosaaso waxaana dad badan oo halkaasi tegay ay aqoonsan waayeen wejiga gabadha maadaama uu dhaawac daran ka muuqday dadka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxay arrintan ku abuurtay fajac iyo argagax waxayna dhacdadan ku tilmaameen mid ka dhan ah carruurta yaryar dhanka kale wararka ka imaanaya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ku warramaya in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu halkaasi ku dilay qof rayid ah muran soo kala dhex galay qofka la dilay oo ahaa rag iyo askariga ayaa sababay in askariga uu toogto qofka rayidka ah ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa caadaystay inay dilaan dadka rayidka ah iyagoona dhowr jeer oo hore ay ciidamadu dilal u geysteen dad masaakiin ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee shabeellaha hoose dagaallo saf ballaaran ah ayay xalay mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku qaadeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin ay saldhigyo militari ka samaysteen ciidamada shisheeye ee yuganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya degmooyinka iyo deegaanada la weeraray waxaa ka mid ah jannaale calamada iyo sidoo kale arbacow ee ceelasha biyaha dhammaantooda waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka mujaahidiinta xalay waxay sidoo kale weerar ku qaadeen askarta maamulka jubbaland fariisin ay ka samaysteen degmada afmadoow ee gobolka jubbada hoose daryanka iyo hubka laysku adeegsanaya ayaa laga maqlayey goobo ka fog halka uu dagaalka ka dhacay iyadoona ciidamada maamulka jubbaland ay saldhigga isaga carareen ma ahan markii ugu horreysay oo ay degmada afmadoow mujaahidiinta ku weeraraan balse marar hore waxaa dhacday in khasaaro culus lagu gaarsiiyey askarta jubbaland ee uu hogaamiye axmed madoobe dagaallo halkaas ka dhacay
gaadiidleyda ka shaqaysata waddooyinka isku xira gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in askarta dowladda federaalka ay kala kulmeen dhacyo jirdil abuubakar ibraahim ayaa ka waramaya darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha islamarkaana ka shaqeeya waddada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin iyo jirdil ay kala kulmaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo isbaarooyin dhowr ah ay u yaallaan deegaano hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose goobaha lagu dhaco darawallada islamarkaana jirdilka lagu geysto waxaa ka mid ah waddada u dhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka cadowdibile halkaasoo ay bar isbaara ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa milatariga dowladda federaalka waana kan mid ka mida darawallada oo sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi markaan soo marayn inta u dhexaysa garadka naasir iyo cabdidibile waa lii lif garaacay lafaha meel kasta waa liiga jebiyey walaalow hadda kadib darawalnimo waa u dhammaatay waddada waxaa halaawday dayactir la-aan waddada waa ka jirtaa amni darri waa ka jirtaa toogadan ilaaha noo maqan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin ku haya shacabka ku dhaqan goobaha ay heestaan waxaana xusid mudan in kolkii ay weeraro iyo qaraxyo kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka argoostaan dadka berimageydada ah dhowaan ayay ahayd markii ciidamada burundi ay deegaanka buurane ku dileen haweenayay horay u dileen ninkeeda kadib markii qarax lagula beegsaday deegaankaasi waxaa idinku soo maqan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegtay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale sida ay dadka deegaanka u soo dhoweeyeen howlgalladaas balse markaan wilaayada mudug ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ahaa oo dega gobolka mudug kuwaas oo uu khilaaf ka dhexeeyey cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya kulamas dabajoog oo walaayada mudug ay garwadaan ka ahayd una dhexeeya beelaha cayr iyo saruur ayaa waxaa xal looga gaaray khilaaf dhul oo labada beelood u dhexeeyey kulanka lixaad oo ah kii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay degmada xarar dheere ee xarunta walaayada mudug iyadoo ay jireen ilaa iyo shan kulan oo kaa ka horreeyey oo meelo kala duwan ka dhacay kulanka ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban shan qodob kaa oo lagu shaaciyey heshiiska rasmiga ah ee labada beelood ay gaareen islamarkaasina walaayada mudug ay garwadeenka ka ahayd qodobka koowaad in lagu saleeyo wixii la isku haayay shareecada islaamka qodobka labaad inaysan jirin si guud xuduud u dhaxaysa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan labada beelood qodobka saddexaad dhulka galbeere qooxo iyo dhafaruure waa dhul daaq ah lagama dhisi karo tuulo baraag ama baco iyo beerba afar lama aqbali doono abaabul qabiil oo ku salaysan sheegasho dhul shan ciddii si gaar ah u sheeganaysa milkiyad dhul waxay la xiriiraysaa maxkamadaha islaamiga ah ee ku shaqada leh nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ah nabadoonka guud ee beesha cayr ayaa goobta ka sheegay in labada beelood ay yihiin walaalo islamarkaasina deris yihiin midnimadooduna ay muhiim tahay dadkan markii aan ka hadlo waa dad wada dhashay waa isku aabbiyo isku hooyo waa dad ilaahay isku jiiraan ka dhigay waa dad intay soo noolaayeen waxa weeye hal meel ah ama hal dhul wada deganaa waa dad abti adeer awoowe xidid walaal isku ah dad ma aha hadda isku yimid maaha dad waxa waaye soo jireen ah oo walaala oo derisa oo waxa weeye xudumahooda lakala siibay in la kala sheegana hadda aniga lama mudna iyagana waxaan leeyahay walaalahi waxaan leeyahay ilaahay ka baqa cabsida ilahay isu dardaarmayna ilaahay waa baqa saddex xaqaad isku leedihiin xaqul islaam xaqul jaar iyo xaqul qaraabaad isku leedihiin waaliga walaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa gabagabadii kulanka waxa uu la dardaarmay beelaha walaalaha iyo deriskaba ah inaan ka fogaano wixii ma garanaysaa ee kitaabka iyo sunnada ka soo horjeeda wixiina kala fogaynaya inaan ka fogaano wixii keenayo oo fal shaydaan oo keenayo isriixriix inaan ka fogaano wajasaakum allaahu khayran fidnadana aan ka hortagno niman yahow fidnada huruda ninka kiciya soomaalidu waxay tiraa harti balaaya ninkii rara ta ugu weyn isagaa furta soo ma ogdiin ta ugu weyn isagaa furta soo ma ogdiin balaayo ninkii ka shaqeeya oo fidna hurdo kiciya waxaa hubaala inuu qaadanayo masiibada midda ugu weyn inuu qaadanayo naftiisuu ku weynayaha waa dhacaysaa maalkiisaa ku baaba'aya aakhiradiisaa ku xumaanaysa adduunkaa noloshiisu cariiri gelaysaahoo
meelaha ay ka taliso xarakada shabaab almujaahidiin ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ka dhaca kulamo la isugu calool xaarayo beelaha walaalaha ah islamarkaana lagu dhammaynayo wixii khilaafaada amaba kala tabasho ah ee u dhexeeya
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegtay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya waqooyiga dalka soomaaliya ee uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in deegaano muhiim ah oo ka tirsan dhulkaas ay la wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay hilaa ugu yaraan afar deegaan oo hoos tagta gobolka sanaag halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka somalilan deegaanada ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kala yihiin mirici maashacaleed xabaasho owdiin leh iyo markeed oo u dhexeeya magaalooyinka laasqoray iyo baran oo ka tirsan gobolka sanaag ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka halkaas ka sameeyey iyaga oo dhanka kalena kulamo la qaatay waxgaradka deegaanadaas mid ka mid a howlgallada ay mujaahidiintu sameeyeen ayaa wuxuu ka dhacay halka loo yaqaano guryo samo oo u dhexaysa degmooyinka baran iyo laasqoray ee gobolka sanaag ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku dhagay gaarisa qamri qamrigaas oo lagu gubay fagaara ku yaalla halka lagu qabtay mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo dhoweeyey howlgallada ay mujaahidiintu halkaas ka sameeyeen adeer magacaygu waa cali maxamed cali adeer waxa weeye gobolka sanaag weeye gobolka sanaag baan kaala soo hadlayaa degmada waxa weeye laasqoray waxa weeye halkaasaanu dadka odayaasha deegaanka aan u nahay waxa weeye mujaahidiintan ayaa muddada nala joogay oo mujaahidiintaas waxa weeye halkay joogeen kadib maalin dhaweyd howlgal bay adeer ka sameeyeen waa gartay marka deegaanka howlgalka laga sameeyey magaciisa noo sheeg guryasamo weeye guryasamo deegaanka gobolku waa sanaag waxa weeye degmada laasqoray hoos tagtaa guryasama laydhaha guryasame mujaahidiinta adeer howlgalka gaari khamri sida gaari khamri sida ayay ku qabteen gaariga khamriguu siday gaarigii waa la qabtay khamrigiina waa la gubay meel fagaaraha baa lagu gubay marka adeer halkaa waxa weeye haddaanu dadka deegaanka nahay aad baanu ugu biirsanay hawshaas arrintan ayaa muujinaysa sida ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isugu fidanayaan deegaano ka tirsan gobolada waqooyiga soomaaliya warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan roobab mahiigaan ah oo khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka da-ay deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe wararka sidoo kale naga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ayaa ku waramaya in maalintii shalay halkaas ay ka da-een roobab xooggan oo dabaylo wata deegaanada ay ka da-een roobabkan islamarkaana saameynta xooggan ku yeesheen waxaa ka mid ah deegaanka boos hareeri ee hoostaga aadan yabaal waxaa la sheegay in in ka badan labaatan guri ay dhulka dhaceen sidoo kalena ay geedad badan dumeen mid ka mid ah dadka deegaanka oo u waramay warbaahinta alfurqaan ayaa ka warbixiyey waxaan joogaa meesha la yidhaahdo qaryada booshareeri ka tirsan degmada aadibal gobolka shabeellaha halkan jooga roob mahiigaan ahaa yimiday oo dabayl wata dabayshiia qaryadii ku dhifatay markaas kabacdi kollay naf dhacda ma jirto laakiin wixii aanti badanaa burburtay iyo geedo badan waaweyn oo tallaalo meesha ku yimi iyo wax badana burburay roobkaa yimiday roobku marka muddo socdo toban daqiiqa dhaxdoor camarka marka u socdo kabacdi dabayl xoog lahoo kulayl ahaa ku timi roobka dhexdiisa ku timiday marka guryo meesha ku dhisnaay oy baaba ka dhigta ugu yaraan labaatan iyo dhowr guri marka dhulkay wada dhaceen miya dhulkay wada dhaceen gobolna lama hayaba jingadii kor ka saareen lama hayaba dabakayoodhin oo dukaamana xataa hamsiisiilay cirkaasay ku shareereen meelay xataa ku dhaceen ilaa hadda lama yaba sidoo kale goobjoogahan ayaa wuxuu sheegay in tiradada ay saameyn xooggan ku yeesheen dabaylihii xoogganaa ee halkaa ka dhacay waan taagnay banaankaanba taagnay anigoo roobka dhexdiisa taagan oo markaas ada meesha iska biyo meesha ka warwaraya banaankaan taagnayba maxaa dareentay marka macnaha waxaan dareemay meel ii muuqato coday oo ii dheerayn ayaan geeda dhaca ujeeday iyo walax macnaha muuqaal uura camal walax uura camal ahoo cirkay hawada inta ka dhaxda cirka qasayo camal uura iska daba wareega camal oo roobkii da-ayo iska daba wareega camalaan ujeeday marka gurigaan ku dhex orday gurigaan ku dhex orday xataa dhinac uu ka fuqay dhinac buu ka fuqay adigu tuban lama yeeraa ka booday adeer waxoogay dad naxdin la dhacay oo la suuha ilaa hadda weli xataa isku qalqalqaldan oo xataa qaldanaa jira kolley naf dhacda la iima sheegin hadda aniga maanan arag laakiin dad badan oo xoogay suu
deegaanka boos hareeri oo keliya maaha deegaanada ay saameynta ku yeesheen roobabkii xooganaa ee shalay halkaas ka daayay sida uu ku waramayo goobjoogahan inoo waramay meel oo nugada ku aadan oo meesha ay ku timid ku aadan geedaheeri dhammaay geedihii macluumka muuqaa waaweynay iyo waxyaabay geedkii yarayba waa sii jiray usoo fashaal weyna geedo badan wax soo waxyeelaysaa lay sheega ilaa hadda laakiin waraysi dheer ma sameyn oo xoole iyo waxbaa weliba xataa banaankaa lagu qaylo maqayo oo dadku waa kala yaaceenba oo duurkaasaa lagu maqanya oo xaggee aadeen dadku halkay ku timi dabayshii aa la wada aado oo sahan loo wada jiraaba oo war baa la doonayaa iyo sida wax u yaallaan haa warbixin baa la doonayaa dadku waa kakaadeen meeshay ku timiday geedaajabay meelheblay geedaakada meelheblay waxbaa guri kalea kadibba markii la dadku waa yaacay sida badan roobku muxuu la ekaa idiin daayo roobku aad u fiicnaa roob badan oo ay roob roob badan oo ay roob badan oo ay dunida aaday ugu diirsan kartaa roob badarna dhali kara roobabkan mihigaanka ah ee ka daayay qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada aadan yabal ayaa imaanaya xilli roobabkii dayrta ahaa ay ka curteen qaybo ka mid a gobolada dhexe iyo sidoo kale kuwa waqooyi galbeed ee soomaaliya warkii subaxnimo saaka idinkaga imaanaya idaacadda alfurqoon waynaga intaa